الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدina mحمد وعلى آله وصحaabati الكرام أجمaعين kitaabka ilahay naga aqbalo mashigii iyo khadawaadkii iyo tilaabihii kitaabka aan usoo qaadayna allah naga aqbalo ikhlaaska aanu akrinana sheekhii abu moxamed alxariiri raximah اllahu tacaala ilaahay ha gaarsiiyo qabrigiisa sheekha rawda min riyaad اljana allah uga dhigo sayi-aadkiisa iyo dunuubta sheekha allah ku dhaafo xasanaadkiisana allah ku ziyaadiyo ilaahay subxaanaه watacaala rafiiqa اlmustafa salى اllahu عalيه waslm fi janati اlfirdows sheekha xariiri ilaahay uga dhigo cilmiga uuna soo gaarsiiyey sheekha isagana allah nagu anfaco innagana kitaabka kuwii ku nafciya addunya aakhiraba ilaah nooga dhigo majliska iyo maqaamkan aanu isku imaanaynana ilaahay mid maqbuula allah nooga dhigo ilaahay agtiisa allah naga aqbalo fitanta aakhiru zamaankana allah naga sarfiyo naga leexiyo sharta adduunyada sharta aakhirada allah naga xifdiyo albaabada khayrka dhammaan allah noo furo albaabada shartana allah naga xifdiyo dadka dalabatulcilmigana cilmiga allah u furo qalbigooda ilaahay subxaanahu watacaala nuur iyo xikmad iyo cilmi naafica allah ka buuxiyo kuwa iyagana dersiga xambaara oo cilmiga xambaara oo ajyaasha iyo jiilalka kale soo socda iyo jiilka hadda joogaba diinta iyo cilmiga nashriya u gaarsiiya ilaahay ha ka dhigo kuwii xarafkooda uu nuur noqdo oo ilaahay maaragtaahay ku caabudo oo ilaahay ridihiisa ku raadsado wasakh adduunya aan ku raadsan ilaahay subxaanahu watacaala ha ka dhigo وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحaaبaته الكرام أجمaعين waxaa ilaahay subحaanaه وataعaalى aan uga mahad celinaynaa kitaabkeenii مlxة الإعrاaq xilliga aanu bilaabeynay waxay ahayd saddexdii bishii saddexaad soddonkeedii ayaanu bilownay bishii saddexaad soddonkeedii sanadka laba kun iyo labaatanka ayaan kitaabkan aanu soo bilownay inta xalqo oo ilaahay fadligiisa iyo ixsaankiisa oo ilaahay noogu dhammaystiray waa soddon iyo shan xalqo ama soddon iyo shan cashar ayaan usoo fadhiisanay taasoo macnaheedu ay tahay oo ay ka dhigan tahay kitaabka inta aanu usoo fadhiisanay inay tahay hal bil iyo shan maalmood hal bil iyo shan maalmood ayuu noogu dhammaaday leanna waxaa weeye maalmaha kale markii la fiiriyo fatradii aan kitaabka bilownay iyo fatrada hadda uu dhammaanayo muddo lix bilood ayaa u dhexaysay laakiin lixdaas bilood kitaabku ma aadan wada akhrisanayn leanna usbuuca dhan laba maalmood aan ka akhrin jirnay kitaabka haddii marka inta aada akrisanaysay la xisaabo maalmaha kaleo howlo kale ama duruus kale aada akhrisanaysay dusha ha ka saarin kitaabkee inta toos kitaabka aada ugu tixnayd ood usoo fadhiisanaysay xalqada waa soddon iyo shan maalmood bis taasina waxay ka mid tahay ilaahay fadligiisa iyo ixsaankiisa iyo karamkiisa iyo juudkiisa iyo manigiisa ayaa ilaahay noogu dhamaystiray alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin waxaa lagu runtii ilaahay looga mahad celiyo oo ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisa iyo ixsaankiisa looga shukriyo waxaa ugu weyn nicmat اdiini wاlcilm nicmada diinta iyo cilmiga ayaa ugu weyn sababtaa waxaa weeye dadka ashqaashooda iyo waxyaalaha hawaayaadkooda dadka waxa ay ka helaan oo dadku ay jecel yihiin ilaahay waa kala bedelay subxaanaه wa tacaala walilaahi fii khalqihi shu-uun ilaahay khalqigiisa shu-uun kala duwan ayuu ilaahay subxaanaه wa tacaala ugu tasarufaa qofuu ilaahay subxaanaه wa tacaala waxaa la jeclaysiinayaa munkar iyo waxyaalo lahwi ah iyo waxyaalo maalayacni ah ayaa maanta oo dhan howl looga dhigay adigana ilaahay bifadlihi wa ixsaanihi wa karamihi wa juudihi wuxuu ilaahay ku jeclaysiiyey mashquulkaaga dhigay wixii ilaahay addunya aakhira ugu jeclaa addunya aakhiro ilaahay diinta ugu jecel yahay addunya aakhiro ilaahay diintaasu ugu jecel yahay subxaanaه wa tacaala waxaa ilaahay agtiisa ku weyna waa diintaas marka diintiiu ilaahay subxaanaه wa tacaala adigana waktigaaga inaad ku bixiso oo cumrigaaga aad ku bixiso ayaa ilaahay adigana kuu doortay marka waa nicmo weyn oo mudan runtii mar walbaba in ilaahay looga mahad celiyo markii macluumo cusub ama masaa'il aadan hore u ogeyn maalintii maskaxdaada iyo maankaaga ay soo gasho waa inay noqoto maalin cumrigaaga dahabi ku ah maalin cumrigaaga dahab ku ah waa inay noqoto maalin mas'ale aadan garanayn iyo macluumaha horay aadan u oqoonin ay kugu soo kororto maskaxdaada iyo maankaaga waa inay noqoto cumrigaaga maalinkaaga tilmaaman ood u taqaano maalintii dahabka maalintii dahabka waa inaad u taqaano maalintaas oo maalinta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu mas'alo diini ah ilaahay subxaanaه wa tacaala maskaxdaada iyo maankaaga ilaahay uu ku soo kordhiyo walidaalika ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu eedeeyey qolooyinka markii adduunya jeebkooda ay soo gasho ku farxa laakiin diinta markii la yidhaaho iyo khayraadka aan ku farxaynin adduunyada iyo wasakda dhaldhalaalkeeda bis qalbigooda uu ku la kacayo oo ku la farxayo kuwaasuu ilaahay eedeeyey subxaanahu wa tacaala oo ilaahay wuxuu leeyahay jala jalaaluhu wafarixuu biاlxayaati اdunya wama alxayaaةu اdunya fi اlآakhirati ilaa mataac wafarixuu biاlxayaati اdunya waxay ku farxeen u ilaahay jala jalaaluhu noloshan adduunyada rakhiiska ah yacni farxaddiiya eed lagaaga dhigay adduunyo inaad ku farxdo maalintii kusoo gasho waa eed maxaa la doonahayaa maalintii cilmi iyo macluumo cusubee diineed ay kugu soo kororto maalintaa inaad faraxdo qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidaalika falyafraxuu ilaahay faraxa uu jecel yahay oo ilaahay uuna amray waxaa weeye fadli ilaahay maalintuu kugu soo kordho wa min fadli illaahi hada ddiin fadliga ilahay deeqda ilahayna waxaa ka mid a diinkan hadda aanu haysanno ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu manaystay marka maalintii diinku uu kugu soo kordho oo masalo ay kugu soo kororto fabidaalika falyafraxuu waa faraxa ilaahay uuna amray maalintaa la doonayo inaad faraxdo bal ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegi kuwa ahlu naarka ah asbaabta lagu cadaabayo inay ka mid ahayd waxyaalo ay ku farxi jireen oon habboonayn in lagu farxo ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم إلهي جل شأنه أهل النار كما كلها هذا يمحول إليه ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق مركز أرض الدنيا أتكون وليسان أيضا واحد كفر حجرتين وحن حق أهيد وحن حق أهيد إن لغو فرحه باطلك ما لا يعني معاسدة دلك أيضا فرحة وأرخي جرتين marka farxaddaas baadilka aad ku farxi jirteen awgeed iyo sababteed udkhuluu gala abwaaba jahannam waa alfarax bigayri اlxaq waxaa lagu mutaystaa jahannama walciyaadu billah walidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inooga sheekeeyey nin maalqabeen ahaa ninkaasoo lagu magacaabi jiray qaaruun oo ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu nooga qiseynayey uu yihi wa aataynaahu min alkunuuzi maa ina mafaatixahu latanuu'u biاlcusbati uli اlquwa hanti waxaa la siiyey furayaalka keli ah oo khasnadaha uu ku furanayo aan dhulka laga qaadi karin oo jamaacadu ay cuslaynayso jamaaca hadday isku dayaan furayaalka ninkaa hantida iyo khasnadaha maalku ugu jiro uu ku furanayo jamaaca dhulka kama qaadi karto ninkaas marka qoladii ahlulcilmiga ahaa markay wacdinayeen oy waaninayeen maxay ku yidhaaheen id qaala lahu qowmuhu laa tafrax ina allaha laa yuxibu lfarixiin qolo u caqli celinaysa waxay yidhaaheen maalkan ha ku farxin marka faraxa waxaan diin ahayn maba la ogolaba qur-aanka qisaskiisa markaad fiiriso waxaan diin iyo khayr iyo fadli ilaahay ahayn qur-aanku wuu diidahayaa inaad nashaad iyo farxad iyo kala badasho aada isku aragtid id qaala lahu qowmuhu laa tafrax ina allaha laa yuxibu lfarixiin laa yuxibu lfarixiin maxaa loola jeedaa alfarixiin biاddunya alfarixiin bilbaatil baatilka iyo adduunyada wasakhdeeda kuwa ku farxaya ilaahay ma jecla subxaanahu wa tacaala walidaalika waxaa la doonahaya xalaawat اddiin iyo ladat اlcilmi waa nicmo qaali ah dad gaarhu ilaahay jecel yahay ayuuna ilaahay siiyaa nicmadaas cilmiga waa la wada akhristaa laakiin cilmiga waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala maadada xalaawada waa inuu ilaahay kugu daro macaan iyo dhadhan macaan iyo dhadhan xalaawatu daaca iyo ladat lcilmi haddii aada hesho boqorkii adduunyada adiga ah iyo boqorkii aakhirada halkaama maqno laakiin mahmaa xalaawatu ddiin iyo xalaawatu daaca haddaadan haysanin waxaa laga yaabaa midka daaraha dhaadheer iyo dabaqyada iyo doolarka iyo dirhamka iyo diinaarka wata in aad aaminsan tahay inuu kaa fiican yahay adigoona diin haysta waa iimaan la-aantaas iimaan la-aanu ilaahay jala shanuhu markuu nabigeena la hadlayay salى اllahu alيه wasalam wuxuu ku yidhi walaqad aataynaaka sabca min almahaani wاlqur'an alcaظiim laa tamudana caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaaja minhum ilaahay nabigeena salى اllahu alيه wasalam wuxuu u leeyahay nabiga unbaa aayadda loogu hadal qabtay laakiin ulajeeddada waa annaga leannahu adduunyo nabigu ma milicsanayn adduunyana ma jeclaanaynin rasuulku sala allahu calayh wasalam ilahay muxuu ku yidhi walaqad aataynaaka sabcan min almahaani waalqur'aan alcadiim qur'aan weyn ayaan ku siinay laa tamudana caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaajan minhum indhahaaga ha u teegin qoladan dhaldhalaalka adduunyada aanu siinay waxaan ugu raaxaynay ilaa wax weynaan ku siinay adiga marka qofkii diin la siiyey xalaawat اliimaan wadaacana ilaahay ugu daray oo dhadhan kuu yeelay waa inaad tidhaaho war qarso qarso wax weynaad haysataa alxamdu lilah alxamdu lilah waa inaad tidhaaho laakiin adigoo diin lagu siiyey oo cilmi lagu siiyey dhalanteedka adduunyada haddaad fiirinaysid qowlkan ilaahay aad soo geli nahyigan ilaahay uu leeyahay laa tamudana caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaaja minhum taasaad soo geli marka weligaa adigoo diin haysta indhataag iyo masayr adduunya yuusan ku gelin haddii kale imaan la-aan imaan la-aan wey leannahu nicmada aada haysato haddii ay kula yaraato waa iimaan la-aan wax weyn haddii lagu siiyo laakiin wixii weynaa aada fahmi la-dahay waa caqli daro iyo iimaan la-aan marka xalaawat اdiin waladat اlcilmi ilaahay hana siiyo wax weyn waay wax weyn waayo haddii ilaahay uu ku siiyo wax weyn waxaan oo dhan waa yasi kobaha aada sidato waxba adduunyadu kaagama duwanaanayaan haddii xalaawat اdiin iyo ladat اlcilmi ilaahay uu kugu deeqo kobahaas aad ku soconaysid iyo adduunyo agtaada isku miday ka noqonayaan ilahay hanagu irsaaqo inagu ma anaan gaarin lakiin allahna siiyo ilahan ka baryanaa subxaanaه wa tacaala xalaawat اdiin iyo ladat اlcilmi allah nagu arsuqo waa sifo qaali ah oo weyn walidaalika marka a'imada diintan kor yeeshay iyo dadkii ahlulcilmiga ahaa oo xalaawat اdiin iyo ladat الطaaca ladat اlcilmi ilaahay uu siiyey kutubta taariikhda marka ay ka sheekaynayaan kitaabkan la yihaaho tartiib اlmadaarik oo iska leeyahay qaadi ciyaad raximah اllahu tacaala wuxuu uga taariikhiyey sheekh la dhihi jiray moxamed ibnu saxnuun alkayrawaani almaliki oo madhabta maalikiyada haystay ayuu uga taariikhiyey sheekhaas wuxuu geeriyooday laba boqol lixdan iyo lixdii taariikha hijriga ah oo dadkii hore salafka ahaa ayuu ka mid ahaa laba boqol lixdan iyo lixdii ayuu geeriyooday habeen habeenada ka mid a ayaa sheekhan khayrawaani kitaabu daalacanay kitaabkii marka isagoo u fadhiyo daalacanay ladadii cilmigii iyo mudaalacada macaanteedii ayuu ku tegey maanta o dhanna wuu soomanaa ma afurin mudaalacadii ku sii tegey haweeney marka addoontiisa ahayd oo la dhihi jiray umu mudaam umu mudaamo la dhihi jiray ayaa waxay cuntadii u keentay sheekhu cuntadaan maanta o dhan iska soomanayd oo gaajaysan tahay wax yar iisugu yidhi anuu mashquulan ahay waa sii waday mudaalacadiisii ayuu sii watay sheekh waagu markuu soo dhow yahay ay waxay tihi islaantii umu mudaama oo addoonta sheekha ahayd naftiisaan u baqay markaasaan cuntadii afka u gelgeliyey tir waa iska laqlaqayo mudaalacadiina waa iska wadaa baab kaleu ku jiraaba baab kaleu ku jiraa iska laqlaqayo hadhow markii sheekhu salaadii markuu tukaday fajarka markaasuu wuxuu yidhi yaa uma mudaam haati maa cindaka min aلطacaam mumdaamay hadda noo keeno yidhi haddan ka soo jeestay cuntadii ii keeno yidhi aad ii diyaarisay markaasi waxay tihi yaa sayidii alqamtuhu laka waaba kuu gelgeliyey sayidii afkan kuu gelgelinaya xalay markii waagu soo dhawa afkuu gelgeliyey markaasu wuxuu yidhi wallaahi maa shacartu wallaahi maba aanan dareemin yidhi gaajuusan dareemin cuntadii loo gelgeliyana ma dareemin limaada muxuu helay xalaawat اddiin waladat اlcilmi waa aqlaa min kuli shay xalaawat اddiin waladat اlcilm wallaahi maa shacartu wallahi inaan dareemin gaajadeydii marka afka xataa ii gelgelinaysay ma aanan ogeyn marka qofka haddii ilaahay subxaanaه wa tacaala albaabkaas ilaahay wax uu uga furo wax uga dhadhan siiyo tacabka cilmiga iyo daalka iyo rafaadka iyo gaajada iyo soo jeedka waxba uma arko meel kalea u cad meel kale ayaa u cad isaga waxa uu marayo o dhan waxba uma arkay walidaalika kitaabkan la yidhaha miisaan اlictidaal fii naqdi الrijaal oo iska leeyahay xaafid addahabi raximah اllahu tacaala wuxuu ka tarjameeyey cabdiraxmaan bnu yuusuf almashhuur ibn khiraash ibnu khiraash mashhuurku ahaa cabdiraxmaan bnu yuusuf cilmiga markuu baranayay uu ka sheekeynayo wuxuu yihi sharibtu bawlii fi hada sha'ni khamsa maraat shan gooran kaadidayda u cabuu yidhi cilmigan dhibaatada iyo rafaadka iga soo gaarta oo waddamo dhaadheer intaan u safray ayaa sahaydii iyo biyuhu kulli iga go-een uu yidhi wax kale haddaan waayo nafteydan ku badbaadiyu yidhi kaadidayda inaan cabo innaga haddaan soomaali nahay waan fahmi karnaa in kaadi loo cabo in waddamo shisheeye iyo gaalo loo tuugsi tago soo maha anigaa dhegahii uga dhegaystay b b c da maalin ay ka tarjamayn yani ka taariikheynaysay dhallinyaro soomaaliya oo tahriibaysay ayaa waxay yidhaaheen waxaa naga go-ay biyihii markaasaan waxay yidhaaheen koombooyin inta ku shubannay kaadidii ayaan cabnay yidhaaheen ya ayaan cabnay adduunyada rakhiiska ah iyo gaal in loo tuugsi tago marti loo noqdo guri gaal la galo a intaas oo dhibaataya rafaada loo marahayo taas waa fahmi karnaa oo taas waxaa leeya ninka sameeyey nin rag mustaqbalkiisu dhisanahayo soo ma muxuu mustaqbal dhisay mustaqbalkiisuu duminahayo mustaqbal muxuu dhisay ya markaasi waxay yidhaaheen ama maalto ama moorta yidhaaheen ama maalta aan tago talyaaniga ama moorta ama aan dhinto muxuu saa u leeyahy muxuu ka horeeyay xayaatadiisii oo dhan muxuu u waqfay adduunye rakhiisa oo weliba gaal loo hoostegayo iyadoo rakhiis ahayd oo dulli ahayd oo wasaq ahayd kii koonka ugu wasaqda badana ugu dilliga badnaayo gaalu haddana uhoostegahayaa weliba markaas wuxuu kuleeyahay ama maalto ama moorto kuleeyahay waa inaan maalta tago ama aan dhinto bal madiinu u socdaa u safrahay markuu sidaa u leeyahay marka qofka noocaas oo kalea xayaatadiisii oo dhan waxaa kaga qaalisan waxaa caloosha lagu shubanaya haddii waxay dhaafaysa wa caloo lagu shubto kabacdina masquul la geynayo caloosha markii haddana wixay isku bedelaanoo saxaro ay noqdaan marna waxaa weeye igeli marna allo iga soo bixi w adduunya o dhan marna waan baahanahay ilaahu isiigo kabacdina ilaahu iga bixi ilaahu iga bixi haddana masqusha haddana masqushi haddana haddaadan tegin rafaad waa adduunyadii nafteeda waa ku dhimanaysa wixay qurinka haddana ilahay kaa soo saarin haddana haddana waa ku dhimanaysaa nafteeda marka adduunya o dhan waxa weye waxay ku dhex wareegsan waxaa weye ilaahu igeli haddana cunto ilaahu isii ilahu haddana iga saar wasakdeeda xanuunkeeda uma adkeysan kara haddana isqulaa ula ordeysa marka dadka diinta agtooda ay qaaliga ka ahayd sidaasay ahaan jireen dhammaantood walidaalika allahna waafajiyo in sha allahu tacaala ilaahay ladat lcilmi xalaawat اdiin allaha noo furo in sha allahu tacaala saddex usbuuc ayaan fasax qaadanaynaa oo usbuuca hadda soo socda uu kow ka yahay kabacdina waan isku soo laabanaynaa waxaan muraajacaynaynaa dib ugu soo celinaynaa kitaabkeena mulxat اlcraab laakiin isagoo nidaamka hadda aan u akrinaynay aan loo akrinayn oo icraaba waan icraabi doonaa in sha allahu tacaala markaan icraabkaa dhammayno kabacdi ayaan hore u socanaynaa laakiin isaga icraabka noo dhiman yahay icraabka markaan dhammayno ayaan socan doonaa in sha allahu tacaala hada billahi towfiiq wasalaamu calaykum wramat